aayadda boqol iyo labayo soddon boqol iyo saddex iyo soddon yaqulu llahu tacaala wasaaricuu buu ilahay waxaa u degdegtaan ilaa makfiratin dembi dhaaf oo min rabbikum ilaahayna xaggiisa ka ahaaday iyo wa jannatin janno alla uu idinku casuumayo carduha asamaawaatu waalard ballaadhkeedu samooyinka iyo dhulka uu leegyahay oo ciddad waxaa loo diyaariyey oo loo meel dhigay lilmuttaqiina dadka ilaahay ka cabsanaya qur-aanku markuu dembi dhaafka iyo jannada ka waramayo saabiquu iyo saaricuu fascaw ilaa dikrilaahi jannadiiya wixii keenaya adduunyada marka laga waramayana waxa ilaahay uhi faidaa qudiyat isalaatu faintashiruu fi lard waakharuuna yadribuuna fi lard marka sirta ku jirtaa waxa weeye insaankii wuu iska dilan yahay adduunya markay noqoto isagaa waan habsaamaynba oon hawshiisa gabay lanna aad buu jecel laakiin kolka la eego aakhiro in badan baa habsan jiraa aayaadku nebigu u qoray hiraqle ninkii romanka ka madaxda ahaa ayaa ay ku jirta aayad dee kolkii dabeedna uu akriyay wajanatin carduha asamaawaatu waalard ayaa wuxuu ihi bal maxamed sheeg inay jannadii ciriyo dhul la egaatae naartiina xaggay qabatay markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam kolkii jawaabtii loo keenay waxau ihi subxaana allahi ayna alleylu ida jaa anahaar aw ayna ayna annahaaru ida jaa alleyl bal waayo habeenkii markii u yimi maalintii xaggay qabatay macnaha inaanu xikmadda fahmine uu ka dhacsan yahay awoodda ilaahay iyo rumaynteeda ayaa naska ilaahay ayuu nebigu xusay calayhi salaatu wasalaam muttaqiintu taqwadu ma aha magac isaga baxay oo keliya laakiin waxa ay ku mutaystee sifooyinkan toddobada ah ee soo socda hiya usuulu lakhlaaq wa ummahaatu lakhlaaq makaarim alakhlaaq akhlaaqda wanaagsan wixii hooyada u ahaa ama asalka u ahaa ayaa ah toddobadan sifo ee dadka ilaahay jannadan uu u diyaariyey dembi dhaafkan mutaysanaya toddobadan sifay leeyihin
ilaahay baa waxau ihi aladiina kuwii weeye muttaqiintaas yunfiqiina yunfiquuna bixinaya xoolahooda fi saraa'i waadaraa asaraa waa wakhtiga la hodansan yahay ee la ladan yahay wakhtigay guyaada iyo dayrta ku jiraan waadaraa iyo wakhtiga la durufaysan yahay labada jeerba waxbay bixiyaan ee maaha wakhtiyaasha qaarkood dar odhanaya waxba nagama go-aan leannao abaaraa jira labada jeerba waxbay bixiyaan waalkaadimiina alghayd waa kuwa cadhada qarya ee aan markaas cadhadooda jeclayn inay fuliyaan alkaadimiina alghayd waana mid runtii looga baahan yahay qofka muslimka ah oo insaanku shahawaadkiisa iyo waxa naftu ay faraysa waxaa ka mid ah inuu aargoosto oo ciddii far ku fiiqda uu shan ku fiiqo laakiin qofka muuminka ah marka uu cadhadiisa isagoo fulin karaya oo ciddaa waxyeeli karaya nafta hor joogsado inuu nabigu wuxuu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam qofka xoogga badan inuu kaa yahay kole hadduu naftiiba xejiyey waalcaafiina can innaas waa kuwa dadka iska dhaafa dad badan oo iska circiir badani wuu jiraa insaankana dee mid lagu sallido iblaysabaa dabada ka soo wada oo marar badan kugu soo bacaynaya sidaa awgeed waa ka isaga dul qaadanaya qofka ummadduna cafiskaasay ku wada socotaa ilaahayna waa amray ina allaha ya'muru bilcadli waalixsaan waitaa'i di lqurba wayanhaa can alfaxshaa'i waalmunkari waalbagyi markaa labadii waxaad arkaysaa isku siin loo faray yaamuru bilcadli waalixsaan ixsaankana waa cadhadoo la qariyo iyo alcafwu can innaas sidan ilaahay baa uhi wallaahu yuxibu lmuxsiniin samafalayaasha ilaahay wuu jecel yahy muxsin kol haddii lagu yidhi waa ixsaankii la faray qofka la yimaada ee wax uu xaqulahaa ka tanaasula wax meel ka dhaca iska dhaafa sifaadka muuminiintaee la doonaya inay dhaqanka inoo noqdaan cidda qur-aanku uu dhaqan uga dhigayo sifooyinkana lagu ammaanaya waa innaga maaha inaad akhridoo dabeetana tafsiirkooda dhegaysataa tidhaahda kuwan la sheegaya waa asxaabta ee sifooyinkana cidda laga rabaa waa innaga asxaabta hormuud bay ku ahay waaladiina kuwii weeye dadka taqwada leh idaa facaluu faaxishatan marka ay gef sameeyaan gefka ayaa dee sii kala khatarsane kiisa sii foosha xun sida kabaa'irta waaweyn oo kale ayay faaxishadu noqonaysa mararka qaarkoodna culimadu waxay ku fasiraan sinada gaar ahaan aw dalamuu anfusahum ama naftooda ay meel kaga dhacaan ila insaanku wax kastoo uu geysto waameelka dhac isaga kusoo hoos noqonaya marka labada arrimood ay ku dhacaan dadka alla rumeeyey markay gafafkaas ka yimaadaan dakaru allah ilaahay bay xusaan waxay ku xusayaan towbada iyo ictiraaf gafkooda ay qirtaan faistakfaruu lidunuubihim gafafkoodana ilaahay bay weydiistaan inuu ka tirtiro oo u ka dhaafo nabiguna calayhi salaatu wasalaam hormuud buu inoogu ahaayo isagoo laguma bushaareeyey wax dembiyahoo ku hadhay inaanu jirin ayaa haddana maalintii boqol jeer baan ilaahay dembi dhaaf weydiistaayo dadaala buu lahaa oo ilaahay dembi dhaaf weydiista marka ummaddu saa ku tacliiminaya nebigu calayhi salaatu wasalaam mar walba waxa kaa dhacaya way badan yihiine ogsoono waa ku baraarugo istikfaarta badi waman yakfiru dunuuba ila allah man oo bimacnaa ma maa yakfiru dunuuba ila allah dee gefkana ma dhaafo ilaahay mooye cid kale weligeedba kuwa tansiirka iyo gaaladu ha yidhaahdeen dadka intay kiniisadda isu dhex taagaan kiish lacagana u furtaan sukuukal qufraan baanu samaynayna sukuukal qufraan annagaa dadka dee shilimuun soo dhiibta bay odhanayaan juwanadii dembi dhaafkaa laydin jarayaa marka had iyo jeer dadka laga waageerto ee la harawsado wax waliba way ka suuragelayaan nin gidaarkaa taagan baa shati laga goosanaya oo dabeedna laleeyahay waxaad naga dhaaftaa dembiga sheekh hebelow iga dhaaf haddii aad tidhaahda iyadoona xabaal isku xoqtana dee kama foga dhibkeeda ay runtii leedahay idan alla wuxuu ku leeyahy waman yakfiru dunuuba ila allah dembiyaa dhaafoon alla ahayn ilahayn baa keligii dhaafa walam yusiruu mana daa'imaan intaas waa jumla muctarida lahayd walam yusiruu mana daa'imaan calaa maa facaluu wixii ay sameeyeen wahum yaclamuuna iyagoo garanaya waxaan inuu gaf yahay waxaan inuu gaf yahay iyagoo garanaya ma daa'imaan ibnu cabaas baa la yidhi bal dembiga way nooga warranee kabiiradaah waxa uu lahaa laa sakiirata maca alisraar walaa kabiirata maca atawba dembi yaraan lagu sheegi karaa ma jiro kol haddaad caadaysto tahay dembigii haddaad caadaysatood la qabsato salaanta islaama ha ahaato dhunkashadii ha ahaato eegiddii ha ahaato waxyaabii xaraamta haddaad la qabsato way biir iyo buurba iska noqon ila quruurxo marka la ururiyo buur buu noqdaay dembi weynina ma jiro dee kol haddii tawba ka daba imanaysa dhabi oo tawbadaasi way tirtiraysa saasuu saxaabigu ku fasiraya wahum yaclamuuna waxay tilmaamaysaa adigoo garanaya wixii inuu dembi yahay oo aan ka jaahil ahayn oo aan nisyaan iyo geftoona u samaynin kol haddii aad u badheedhay allahaagii kamaad xishoone ogow ulaa'ika buu ilahay yidhi kuwa sifooyinkaa qaaliga alihi jazaa'uhum abaalkoodu makfiratun min rabbihim waa dembi dhaaf ilaahooda xaggiisa ka yimi dembi dhaaf ilaahooda xaggiisa ka yimi haddii lagu yidhi dee waa mid aad iyo aad u qaaliya dembi dhaafka ilaahay uu bixiyey waa mid qofka horu marinaya wajannaatin weeye abaalkoodu beero tajrii min taxtiha alanhaar hoosteeda wabiyaal ay qulqulayaan khaalidiina fiihaa way ku waarayaan wa nicma waxa barwaaqa batay oo wanaagsanaaday ajrul caamiliin kuwa camal falay abaalkooda abaalkaasi aad iyo aad u wanaag badan baa ilahay marka waxa aayadda aad arkaysaa makfiradiina ilaahay u horraysiiyey jannadiina wuu dambaysiiyey sidaasay isu waafaqsan yihiinoo altakhliyatu qabla taxliya wey marka hore addoonkii ilaahay burush buu marinaya oo takhliyu kaga samaynaya dembigii waa tan laga tirtiray dembigii baa laga salabeeyo waxa weye makfira uma taxliya dabeedna qurxin baa ilahay uu ku sameeyey meesha had iyo jeer marka la nadiifiyey qurxin ku habboon ee iyadoo dhooban lama qurxin karo addoonkii janno gelin maayo ilahay ilaa uu cafis u fidiyo dembigii uu ka dhaafo waktigaasuu casuumadiina loo fidiyey labadaa saasaa ilahay isu dabadhigay qad khalat waxa socotay baa ilahay uhi min qablikum hortiin sunanun waddooyin baa furnaa oo taariikho horaa jira iyo dhacdooyin soo jireena oo ummado hore ka yimi fasiiruu fil ardi badhulka socda dadow fanduruu waxaa eegtaan kayfa kaana siduu noqday caaqibatu lmukadibiin kuwii xaqa beeniye cidhibtoodii bal naafada iyo cidhib la-aanta iyo caaqiba xumada ku dhacda eega kuwii idinka horreeyey waa kuwo xagga xumaanta u faydfaytayoo la kari waayey oo ilaahayna ka tala qaadan waayey rusushii ergada ahaa ee uu soo dirayna diiday bal kuwaa cidhibtooda eega idan markaa taariikhdu waa mid duruus laga qaadanayo iyo casharo waa mid soo celinta qofku uu soo celiyo dad hore waxay ku halaagsameen waa u nacasnimo inuu wax ku qaataabay marka qisooyinka qur-aanka aadka u faraha badani nuxurka ay xambaarsan yihiin waxa weeye waayo aragnimo ummada ay soo mareen baa ilahay ummaddan u horkeenaya tijaabooyin boqolaal sano ka qaadan lahaabaa wakti qiso kooban ilaahay ugu soo ururinaya marka ciddii qalbi leh ee dareenkeedu wanaagsan yahay halkaasumay muraayadaasi ka arkaysa wixii wanaagsan iyo waxii xun ila qisadu waa muraayadaas sidaa ilaahayba uhi haadaa kaa laydiin soo sheegay bayaanu linnaas dadka ayuu yahay mid wax u iftiiminaya oo wax u caddaynaya wax ay aada ugu baahan yihiin oo hayba oo cid u sheegi kari lahayd aanay jirin ayaa ilaahay si fiican ugu sheego qur-aankan uu ku soo dejiyey dadkii wax loo caddeeyey oo qaybkii horena looga warran oo waa ummadaha hore qaybka dambe iyo waxa alla agtiisa ku dambeeya janniyo naarna loo bayaami haadaa bayaanu linnaas qur-aankani saasuu dadka wax ugu caddeeyey wahudan hanuunna weeyaan iyo wa mawcidatun waanuu yahay lilmuttaqiina dadka ilaahay ka cabsanaya waxa bayaankani u anfacay hanuunna uu yahay dadka taqwada leh dadka taqwada leh iyo sifaadka ay leeyihiinna soo aragta aayaadka hore ilahay kusoo xusa marka waxaa bilaabmaya dabeedna qisadii uxud uxud waxay dhacday sanadii macnaha waynu qisada qaybteedii hore waynu soo qaadanay uu sii dhammaystiraya rabbi aayaad in badanoo soo socoto dhowr iyo konton aayadoodihina qisadaasay ka warramayaan waa qiso runtii innaga inoo ah fawaa'id aad iyo aad badan inoo leh adduunyadan iyo sida loo kifaaxaya tusaale cajiiba u ah nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam iyo qarnigii qurunta u fadliga badnaa ibtiladii iyo tijaabadii ay soo mareen tusaale u ah idan waxay ka dambaysay beder oo sanadii labaad ahay gaalada markii toddobaatanna laga dilay toddobaatanna la qabtay dhaqaalihii faraha badnaa ee u nabadgala abi sufyaan uu waday ayay isku soo agaasimeenoo waxa layay maxamed aan ka argoosanno iyadoo aan cidina ka maqnayn bay aada isu soo agaasimeen sanadii saddexaad bishii la weeraray ramadaan bay ahayd bishii ramadaantii kale ay soo duuleen ilaa ay shawaal soo duldhigteen madiina shawaashani marka aynu ku jirno oo kale toddobadeed nabigu caleyhi salaatu wasalaam haddii asxaabta ula tashadayna waxaa la ysugu dhacay in magaalada saddex kilomitir dibadda looga baxo oo buurtaa silsilada ahaa xidhiidhsane uxud la yidhaahdo ayuu dee kaartada aada buu yaqaanay nebigue ayuu dabada saaray oo meelaan lasoo mari karaynina buur yaroo kaloo jabal rumaat la yidhaahdo agteedaana ciidan ilaalaa ama jidgoyna buu dhakada ka saaray oo kantameeye nina oo cabdillaahi bnu jubayr saxaabi laodhan jira oo ka madax ahaa wuxuu uhi de annaguna halkan aanu difaaca kaga jiraynaa colkii waa kaa soo jahaysane idinkuna halkaa fuushanaad oo waxalla wixii dhabarjibin wadaa dee sutida u qabta hana soo dhaqaaqina buuhi haddaa aragtaan annagoo cadowga la kacnay iyo haddii aa aragtaan iyadoo nala jebiyo weliba haadkuna hafayo amar aad u adagoo laban laaban buu dhiibay iyadoo haadkuna cunayo na feenanaya haddaa aragtaan soo dhaqaajinina markii ugu horreysay kolkii dabeedna dagaalku uu bilaabmayba aad baanay u badnaayeen oo dee saddex kun bay ahaayeen asxaabta nebiguna kun bay ahaayeen laakiin ninkii munaafiq ahaa ayaa durbaankii qabyaaladda garaacay cabdillaahi bnu ubay bnu saluul saddex boqol baabuu la goosmayba qaar meesha waa lagu jabaya naga soo kiciya buu waa daba isku turnima sidani dagaal maahayn kunkii saddex buu la noqdayba waana waktiga dabeed qaybo kale ay waswaaseen sidaynu xalay qisada kusoo maraynay ilaahay baana qalbigooda dejiyey almuhim intiibaa weerar gashay labiyo labaatan bay dhulka kaga dhufteen darbadii horreysayba asxaabta oo ay gaalada ka dileen markii dabeedna ay ku tiiriyeen buurti uu noo bidhaamay bay leeyiin islaamihii iyaga durbaanka ka daba tumayey wixii ay cagaha ku gashanaayeen uu noo bidhaamay macnaa islaamii baa faytay oo buurta sii fuulaya markii la jabiyey oo sii yaacaya khalkhaalkii cagaha ay ku gashanaayeen baa noo bidhaamay islaamuna ficlan dee guubaabay ula socdaa oo gabay bay ka daba tirinayaan in tuqbiluu nucaaniq wa nafrushi namaariq haddii aa cadowga waajahdaan waanu idin mucaanaqayn doonaayo dee waxaanu idin gogli doonaa barkimooyin iyo furaasho aw tudbiruu nufaariq firaaqa hayri waamiq haddii aa carartaana dee waanu ananaydi ka carari rag dambeonu dee u ciirsanaynaa ma jiro waxaasay la daba kamankaah iyo muusikaas hoboladiina ayay la daba taagnaayeen macaawaxoodii way yaaceen almuhim asxaabtii uu nebigu jidgoynta u dhigee buurta yar ku taagnayd buurta yarna kolley marka la xajo had iyo jeer waa lasoo yaro booqdaa oo dee shuhadaa uxud baa ku agaasan waa buur yaroo sida raadaarkaoo kale ah oo dhan walba toban kilomitir baad arki karaysa markaad buurta yar isku taagto qoladii way eegeen waxay idhaahdeen dee waxa meesha nebigu wajeeduun cadowga hala jabiye sow kaa maha maxaa soo hadhay cadowgii waa lala kacay in yariba meel bay martay alkhaniimata alkhaniima aarbii waaye khaniimadayna gaadhsiiyadaa le markaasaa lasoo yaacay saxaabigii cabdillahi ee ka madaxda ahaa wuxuu leeyay aniga halkan oo amar nebigu igu siiyey waajibkaa sidiisaan u haysanaya dhaqaajin maayo halkiiba ku dhintay isaguna dabeeto khilaafkaa nebi maxamed amarkiisii la khilaafay caleyhi salaatu wasalaam wuxuu keenay in asxaabtii ay jabaan oo dabeedna toddobaatan laga dilo ficlan waad garanaysaa marka toddobaatan dhinta dhaawacuna inuu aada usii badanayo dee toddobadii boqoloo ilaa laba boqol waddada ay ka baydheen moral xumo ayaa dadkii ku timi nabigana calayhi salaatu wasalaam dirqu ku baxsaday ilaahay baa ilaaliyey waa kufay booraan buu ku dhacay dhakada ayaa markaas koofiyadiisii ka saarnayd la jabiyey ilkihiisii iyo dabinta iyo waxbaa la yeelay waxa isu dalluuntay oo isu yeedhay maxamed waa la dilo kii ibliis la odhan jirayna idaacaddiisiibuu furay afahamtiisiibaa wuxuu kasii daayay oo uu leeyahay maxamed waa la dilay maxamed wuu dhintay taasaa isu baxday markii dambe nasrigii waa soo noqday sidan aayaadka ilaahay uu ku xusi doono qisadu kolle way dheerto mid walba meesheeda aynu ugu tegi tilmaamahe marka lasoo kooba inahaasay ahayd dad dadna wuu kala baxay maalinta waxaa la tilmaamaa dee colkii dhammaan labayo toban saxaabi ay dhidbadeen oo nebi maxamed ay ka tegi waayeen calayhi salaatu wasalaam raggii kale laakiin uu jabay inkastoo cafis ilaahay uu fidiyey oo ansaar iyo muhaajiriin isugu jiray waana gubaaba runtii gubaabada maalintaa ilaahay uu siinaya asxaabta sidii unbay dadkeennan ugu taallaa waxaanay ku kordhinayaan aayaadkan jihaadka markaad akhriyayso fatiiladii jihaadka ee dubaaladii dadka ka baktiday ayay qofkii miyir qaba u soo celinayaan aayaadkan jihaadka ilaan xukun dhan iyo waajib waajibaadka ka mida islaamka iyo rukumada waaweyn baa dadka iminka ilaaweyn aan lasoo hadal qaadi karaynin oo marka aayaadkaa la akhriyo dadka qaarkood baaba intaanay gaaladu nixin armay sii naxayaanba kitaabkan qur-aanka ah qaybo badan baa loo dhoofin jiray wadamada qarbiga siiba america jaaliyadaha muslimiinta si loogu geeyo beriya dhexdeeda way joojiyeen waxay dhahan kitaabkaas laftiisa irhaabku ka bilaabmaya leanna gaaladaha lala dagaalamay iyo jihaad iyo wax badan baa ka buuxa markaana laga joojiyay bayla ayaan lasoo dhoofinin almuhim qofka muslimka ah shucladii u soo celinaya yaquulu allahu tacaala walaa tahinuu baa ilaahay uhi ha tamar daraanina walaa taxsanuu ha murugoonnina wa antum ulaclowna idinkaa ah kuwa sarreeya in kuntum mu'miniina haddaa ilaahay ku maaransan tihiin oo ilaahayna rumaysan tihiin in mooralkiinnuna uu hoos u dhaco aad daciiftaan yay jirin mar walba ilaahayba haysataan in yamsaskum qarxun haddii waxyee laydin soo gaadhay waa dhimashiyo dhaawacba faqad masa alqawma qoladan idinka hor jeedaa waxa iyaba taabtoo soo maray qarxun mithlu waxyeelo tan la mid ah oo maalintii beder intan idinku dhacday in la eg baa markaa iyagana ku dhacday waaba kasii badnayd wa tilka alayaamu sunnada ilaahay la qabsada oo tilka alayaam maalmahan adduunyada nudaawiluhaa waxaanu wareejinaynaa bayna annaas dadka dhexdooda oo maalin boqola ayaa gacan sarraysa hadduu ilaahay doonayo guusha wuu siin lahaa dadka mu'miniinta ahe xigmado weyn baa meesha ku jirta sidan ilaahayba uu xusay waliyaclama allahu si ilaahay u muujiyo u ogaado aladiina aamanuu dadka mu'miniinta ah ee idinka mida macnaha iimaankooda uu dhabta yahay si u caddaato wayattakhida minkum shuhadaa shuhadana si laydinka helo oo ragga qaarkoodna shahaadadaa cajaa'ibka badan ee caalamiga ah ee adduun iyo aakhiraba anfacaysa si uu qofkii u qaato ahdaaftii jihaadkay ku jirtaa marka inuu qofku shahiid noqdo mu'minka ahi oo darajadaa kolle uu dhiman lahaa laakiin in uu u dhinto halkan cajiibka ah ee goobta iyo xayawaanka iyo geedkuba u markhaati furayo in uu dhiiggiisu ilaahay dartii u daatay maalinka qiyaamahana isagoo dhiiggiisu uu butaacayo ayuu imanayaa allawnu lawnu dami wariixu riixu lmisk nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam midabku waa ka dhiig oo kale laakiin udgoonka uu leeyahay waa ka cadarka iyo miskiga oo kale wallaahu laa yuxibu alaalimiin dulmi falayaasha ilaahay ma jecla xikmadaha sidaa loo yeelay waxaa ka mid a waliyumaxis allaahu si ilaahay u kala haadiyo u kala hufo aladiina aamanuu dadka mu'miniinta ah ayaa la kala haadinaya la kala hufaya wax badan baa shahaadanaya tukanaya oo cibaadaysanaya isku marna maalintan la kala baxa oo saddex boqol baaba hawada u baxayba oo meelay mareenba la waayo wayamxaq alkaafiriin gaaladana alla uu tirtiro halkaa waxaa kaaga caddaatay mawaaqifta adag iyo xaaladuhu markay murgaan ma cadowgu uu soo biyeystee dhibku dadka muslimiinta ah uu ku adag yahay dadku way kala hadhayaan oo way kala baxayaan qofka iimaankiisuu dhab yahay iyo ka kale am xasibtum buu ilahay yidhi yuu la hadlayaa rabbi innaga innagaa ilaahay inala hadlaya iyo dee cidda inaga dambaysay iyo dad kastoo inaga horreeyo imaanle am xasibtum ma waxa aa malayseen an tadkhulu ljannata jannada inaad gelaysaan oo haanta gadaankeeda ay saarantao si yar loo tiigsanayo walamaa yaclam illaahu iyadoonu ilaahay ogaanin aladiina jaahaduu minkum kuwa jihaaday ee idinka mid a kuwa jihaaday iyadoon la ogaan oo aanay gaar u muuqanin ma inaad janno iska gelaysaan baa moodaysaan wayaclam asaabiriin ومع علمه للصابرين هو صبر ينا يستقو إلى هاي وغانية كمجاهد كمصابر كاهي سي أم وضا أو كي مداهن كاهي منافقها الجبان كاها فليقها وغم وضا الله ولا سيئو كلا بحام أرين كواساس مركا جنادو جيد كادير بي سالنتهاي نينك لسو دقا اسكاله ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله هي الجنة وحا معروفة wixii nafiisa ama qaaliya wax qaaliya lagu helaa shayga haddii tayadiisu sarrayso waa inaad bixisaa kamiyad badan walaqad kuntum baa ilaahay uhi waxa aamalay waxa ahaydeen dadow tamannawna almawta geerida kuwoo rajeeya ama doonaba min qabli an talqawhu intaydaan malaga la kulmin ama dhimashadani aana iman ee aan ragiselinayn xabadu bilaabmin miyaan la weerarayn cadowga ayaa lahaydeen faqad ra'aytumuuhu waa aragteen وأنتم تنظرون إذنك أو إيجيا إذنك عندها كهيا أيا وحاركتن سيدا دمشدا إيا داوعا إيا دقالك ويهاي عندها أيا سارتين باي الهو وإسكا معروف عيدا هتي لسوء أبابو لهم كالله لما يو وتعبيه الله قصة ميو لدياريو إنو جعلي السنة يكاركو سيو وقدعو بل إنو المرأي بلا مرون إني بلا بنت أيا عيدا كاسو جعلي السنة يا مركا أصحابتو وحي لهاي ميان لو يررين دي قورما إنو كوكعنا واسده نبينا وحلا عليه الصلاة والسلام لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية عدوغا إن ألاكو لانتان وحبها كهميني إلهي عافي ماد ويديس عذر كفرين ماذا الله إرادة إيا ودنه قريرين إذا كعافيه بل كاو ويديس إلهي عكتا ودقا مركا إبلا عبانتنا صبر بولها نبيغ عليه الصلاة والسلام آيات كان وحي جوابه محمد بعد انتي لقنا الراحيسي أصحابتي سيعد إلا سعتيبا reermaka sidaasay ku dhawaaqayeen abi sufyaan oo colka ka madax ahaana inta uu buura fuulay ayaa waxa uu leeyahay uclu hubal uclu hubal sanam gidaar fadhiyey meel halkaas ahoo uu kaga yimi xaggii maka ayuu leeyahay kor noqo kor noqo kol haddii colkaagii uu guulaystay nabiguna calayhi salaatu wasalaam waa kii asxaabta lahaa u jawaaba waxaanu nidhaahnaa haddii ay yidhaahdeen waxau idhi lana almawla walaa mawla lakum annagu waxaanu leenahay hiiliye waxtaro wax horu mariya oo dhib iyo dheef falo ilaahaya walaa mawlaa lakum laakiin idinku wax wax idin tara ma lihidin daalka aad ku faanaysaa meel buu yururaa ilaahay uu ka jawaabo sunnada adduunyadan iyo saalix iyo kayruhuba inay geeri ku wada xukumayin buu xusoo waxa uhi wamaa muxammadun muxammed muu ahaanin ilaa rasuulun waa rasuul la soo diray qad khalat min qablihi arusul rusushuna hortii ay socotay imise rasuul baa hortii dhintay oo tegey afa in maata haddii uu dhinto aw qutila ama la dilo ilaa labadaa midunbay geeridiisu noqonaysaae inkastayta hore noqotay inqalabtu miyaa gadoomaysaan calaa acqaabikum cidhbihiinna miyaa ka laabanaysa dadow haddii nebi maxamed ama la dilo ama uu geeriyoodo dadkiinan werwersanow ma cidhibtaa ka laabanaysa miyaa islaamkii ka ridoobaysa ilaaha caabudayseen sow ma aha mid daa'imahoo joogoon geeriy ku imanayn waman yanqalib calaa caqibayhi qofka cidhbihiisa ka laaftee ridooba islaam ka baxa falan yadura allaha shay-a ilaahay waxba kuma dhibayo halla wuxuu ilaahay yeelayaa ma jiro dadka rumayntooda iyo daacadooda midna ilaahay uma baahna iyagunbay danuta wasayajzi allaahu ashaakiriin ilaahay wuu abaalin doonaa kuwa mahadnaqa cidda mahadnaqaysa ilaahay khayr buu ku abaalinaya wamaa kaana linafsin baa ilahay weli nafna suuragal uma aha an tamuuta inay dhimato ilaa biidn illaah ilaahay qorshihiisa iyo ajashiisa iyo qadarkiisuna inay ku dhimata mooyaane ma'saq kasta iyo meel kastoo khatar badan oo ay gasho naf aan geeridu ku xukunnayn waktigu aanu ka dhammaanin dhiman mayso marka qofka muuminka ahi uu yaqiinsan yahay baa kaas kitaaban mu'ajalan kataba allaahu kitaaban ilaahay baa qoraal asteeyey mu'ajalan la wakhtiyeeyey waa qoraal cayiman oo wakti leh naf waliba waman yuriid haddaba qofka doonaya thawaaba addunya abaalmarinta adduunyada nu'tihi minhaa waanu ka siin doonaa nu'tih iyo nu'tihi labaduba waa jiraan waanu kaa siin doonaabaa ilahay oo haddii uu doonayo dee waxunbaa uu ka calfan doonaa inkastoo wuxuu wada doonaya aanu adduunyada ka helaynin kay ugu dhan tahay adduunyo ama u dagaalamaya adduunyo ama inuu ka dhinta iyada ka xun asbuxun buu ka helay wasanajzi shaakiriin kuwa mahadnaqa waanu abaal marin laba jeer baa ilaahay uu ku celiyay wasayajzi allaahu shaakiriin wasanajzi shaakiriin nicmada ilaahay uu siiyey addoonka ku mahadnaqaya ay ka mid tahay markaa shahaadadaas waxa uu helayaa abaalkiisa waman yurid sawaaba alaakhirati nu'tihi minha aakhiro abaalkeeda qofka doonayana waxbaanu ka siin doonaa baa ilahay abaalka aakhiro markaa ta ilaahay uu doonayaa waata abaalka aakhiro addoonku inuu ilaahay weydiisto ama adduun iyo aakhiraba tawaabkooda iyo wanaagooda iyo xasanadooda inuu ilaahay weydiisto wahankiisu aanu yaraano adduunye qura aanu ku egaan taariikhdii baa markaa ilaahay uu dib ugu noqday rusushii hore nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam walaalihii ahaa iyo in jihaadku hore uu soo socday ilaa qiyaamahana uu socon doono kifaaxan iyo ishayntan iyo iska horjeedkan xaqa iyo baatil iyo legdankan iyo loolankooda iyo dagaalku inuu socday arrinkuna af aanu noqonayna xabaday tegi doonto ayaa ilaahay uu xusay wixii lakala calfan doon lakala calfanayayna wuu ishaaray rag siduu u fikirayay iyo mawaaqiftu istaagayayna waa lagu guubaabiyey dadka ilaahay baa waxa uhi waka'ayin wakaa'ininna way jirtaa waka'ayin ka'ayin kam kadaa kayta yusamaa kinaayaat lcadad marka wax la tiro laga la yar maldahaya ereyada la isticmaalaa waka'ayin badanaa buu ilahay yidhi min nebiyin nebi badanaa qaatala macahu ay la dagaal galeen ama qutila macahu isaga oo isaga oo ay la socdaan la dilay ribiyuuna katiir dad ilaahay oo fara badan dad ilaahay ribiyiin waa rabbaaniyuun iyo ribiyuun waa dad ilaahay oo muddo kala oo addoommo rasmiya iyagoo la socdo rasuulkaasoo wehelinaya mujaahidiin badani ayaa la laayay famaa wahanuu may tamar daraanin limaa asaabahum fii sabiili illaah jihaadka wixii ku soo gaadhay awgii lamay daciifin oo lamay moolaal jabin oo dhanumay baydhin wamaa dacufuu ismanay dhuldhigin oo markaa tamardarra kumay dhicin wahankiiyo dacfiguu isku dhowye wama stakaanuu cadowgana isumay miskiininin oo isumay dhiibin ismay dhiibin wallaahu yuxibu asaabiriin kuwa sabraya ilaahay buu jecel yahay taasaa ilaahay uu dadka u guubaabiyey marka istikaanadu waxay noqonaysaa dadka oo wax iska celintii iyo muqaawamadii inta ay dhaafaan iyo xuquuqdoodii ay ku diriiri lahaayeen iyo xumaantii cadowgay ka hortegi lahaayeen gacmaha taagoo yidhaahda kaa waanu yeelnay kaana waanu yeelnay kaana waanu yeelnay nabadgelyo aanu doonaynaa nabadgelyo wax waloo musaalamo iyo heshiis nabadgelyo oo dhanna saxiixiisa ku degdega walaa tahinuu watadcuu ila asalmi waantum alaclawna wallaahu macakum walan yatirakum acmaalakum fi aakhiri suurati muxamed waa kaa rabbi leh ha daciifina idinka oo wacaya oo u yeedhanaya oo u degdegaya heshiiska alla waxa uhi wamaa kaana qowlahum hadalkoodu ma ahayn dadka mu'miniinta ah ee ambiyada la socday ilaa an qaaluu inay yidhaahdaan mooyaane waxay odhanayeen rabbanaa ilaahayagiyow ikfir lanaa dunuubana ilaahayow gefafkayaga naga dhaaf wa israafanaa xadgudubkayaga fii amrina arrimahayaga xadgudubkaanu ku samaynay ilaahay naga dhaaf wa habbit aqdaamana ilaahayow minjabir adimahayaga adkee markaanu cadowga ishor taagno wansurnaa cala alqawmi alkaafiriin kuwa gaalada ilaahay uu nooga hiili ducadaasi arrinkoodu ahaa ismay bidayn awood milatari ay leeyihiin iyo fara ay leeyihiin waxa ismay bidaynin laakiin waxay ictimaadayeen ilaahooda ayay cuskanayeen oo ay ku tiirsanayeen oo ay baryayeen oo ay dacfigooda iyo tamardaradooda u sheeganayeen idan markaa silaaxa lagu dagaalgelaya waxaa ka mid ah ducada rabbi bariga waana wakhtiyada la aqbalo ducada ee ilaahay waajiibayo marka ay dadku quudhayaan agtooda wixii ugu qaalisanaa oo naf iyo maal ah ilaahay dartii marka ay u bixinayaan cadow waajahayaan rabbi baraga ilaahay ay baryayaan oo mid loo aqbalayo fa aataahum allahu ilaahay wuxuu siiyey kuwii sidaa rabbi u baryay thawaaba addunyaa abaalkii adduunyada oo nasri iyo cizi ah wa xusna thawaabi alaakhira aakhira abaalkeeda kii wanaagsanaa oo janno ah ayaa ilaahay uu siiyey wallaahu ilaahay yuxibu almuxsiniin samafalayaasha ayuu jecel yahay taariikhdaa markuu ilaahay soo dhigay dadka mu'miniinta ah kuwa loo jeeda wax loo sheegayaa inay iyaga yihiin baa ilaahay uu baraarujiyey markaasaa isku xidh buu ku sameeyey qisadaa hore iyo khitaabka ama hadalka iyo yeedhmada loo jahaynayo dadka mu'miniintii had walba jooga yaa ayuha aladiina aamanuu dadka alla rumeeyow in tutiicuu haddii aa aqbashaan aladiina kafaruu kuwii gaaloobay haddaa u jiibisaan oo nacamlayaal u noqotaan muraadkooda iyo mabaadidoodana u fulisaan yaruduukum waxay idiin riixi doonaan ay idiin celin doonaan calaa acqaabikum xidhbihiina idinka noqon fatanqalibuu dabeetana way idin gadoomi khaasiriin idinka oo guuldaraystay qofka islaam raacay ee hanuunka ilaahay u jahaystay wuu horumaray ka ka baydhayna wuu dib dhacay marka dib u socod bay idin noqon doontaan xumaan fara badanina way idinla kulmi doonta marka halkaa waxaa ka muuqday gaal la adeeciya ama la halaagsan adduun iyo aakhiraba lama horumarin ilaahay baa addoomaha tilmaamo waxau ihi bal illaahu mawlaakum bal ha yeelina kuwaasi allaahu mawlaakum ilaahay baa hiiliyihiina ah wa huwa khayru nnaasiriin kuwa wax gargaara ama cid wax kugu tarta ilaahay baa ugu khayr badan subxaanahu wa tacaala